qoysaskan ku nool xaafadda horseed gaar ahaan halka loo yaqaano xeragaadiid ayaa waxa ay sheegeen in ay wajahayaan caqabado la xiriira barakicin ay sheegeen in lagu sameynayo waxaana ay codsi u direen madaxda maamulka galmudug oo uu ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo sidoo kale ganacsatada iyo dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb qoysaskan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ku baaqeen in loo dhimriyo dad gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys oo ay sheegeen in ay ku nool yihiin halkaasi
waxaan codsanaynaa inaan la baabi'in inaan la barakicin inaan laga dhigin dad ajnebiya inaan laga dhigin dad istarayeeliya waxaan codsanaynaa dadka ganacsadaha oo ilaahay hantida siiyey dadka ehelkoodaa inay u naxaan
inaan ku dhisto waxaa ii oggolaaday maamulka degmada dhuusamareeb warqaddiisiiyaan hayaa waxaan leeyahay oon baaq u jeedinayaa dadka ganacsatada ummaddan waxaad tartaan maahee wax dhibaal hawla imaannina haddaad rabtaan inaad ganacsigiinna ku bulaashaan qorqor waxaan ka codsanaynaa arrintaas xasradaas in uu ka hadlo joojiyo waa arrin dhib badan xiisad badan bay kicisay dadkii waa barakacay qaylo iyo xasrad iyo dhibaato iyo buuq baa waxaa magaaladii ka taagan arrintaas waxaa weeye waxaan doonaynaa in uu madaxweynuhu sidoo isaga soo jawaabo dowladda dhexe oo macnaha degmadana waxaan leenahay arrintaas ha ku fudaannina iska fiiriya dadku waa dadkiinnii shan boqol oo qoys in la barakiciyo inaad raalli ku noqotaan maaha in aad ka fiirsataan dadkiinna aad u doodaan xawdooda aad raaysaan baad degmada aad u joogtaan halkaas u fadhisaan intaas baan iyagana leeyahay ganacsatada inta deegaanka golaha deegaankana waxaan leeyahay dadku waa dadkii idin soo doortay inaad u doodaan xerada xeragaadiid loo yaqaano oo ku taala xaafadda horseed ee magaalada dhuusamareeb ayaa ka mid ah xeryaha qadiimiga ah ee ku yaala halkaasi waxaana in muddo ah dagaansanayay qoysas fara badan oo ku noolaa halkaasi